taliyaha ururka siddeetan iyo lixaad ee ciidamada dowladda federaalka gaashaanle musdaf cumar caalin ayaa sheegay inuu aada uga xumaaday dilkii loo geystay nuurfarey oo ahaa taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar kaasoo dhowaan lagu dilay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu sheegay inay u saameysay dilka sargaalkaas si ka daran sida ay carruurtiisa u saameysay wuxuuna intaa ku daray inuu lafdhabar u ahaa dagaalka ka dhanka ah nidaamka walaayaadka islaamiga ee soomaaliya qaybo ka mid ah ka hirgalay
asigoo guutadiisa ka shaqaynaya oo howlgal ay ku jirto guutadiisu ayuu ilaa cadale iyo ilaa laba garas ilaa ninka la yidhaahdaa xaaji cali ilaa afarta tuulo ou dagaallo badan kula galay asigoo ninka la dhulkaasna kula faltamahaya ayuu guutadiisa iyo goobaha ay haddana ka dagaalamayan kula faltamahayay niyow aniga haddii lay sheegay saa naqdaba ma helo eridiisu aniga sow ilmihiisa asiga ou dhalaysay u saamaysay si ka culusay ii saamaysay keliyahaygiyuu ahay muddo dheer uu soo xukumahayey dadka aad iyo aad uu ugu reebay waxuu ahay xanuunka aad uu ugu reebay aniga ka mid ahay waxaa isa soo taraya saraakiisha ka tirsan dowladda xasan sheekh ee ka walaacsan dilkii dhowaan loo geystay taliyihii hogaaminayay guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale uu uga hadlay dilka loo geystay sargaalkaas taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalka isagoo sheegay inuu aada uga xumaaday khaarijiinta taliya nuurfarey